waxa ay ahayd xaflad aad u qurux badan oo bilaabatay shantii galabnimo islamarkaana soo idlaatay kowdii habeennimo ama toddoba saacood dhiman qadar daqiiqado ah waxaana lagu qabtay xarunta ku-meel gaarka ah ee maamulka gobolka banaadir uu ku leeyahay degmada shangaani ee gobolka banaadir waxaa soo camiray xafladda shacabka degmooyinka gobolka banaadir oo ku labisan calanka jamhuuriyadda iyadoo ay horkacayaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka kuwaasi oo ay ka muuqatay isdiyaarin aada u sarraysa ujeedka xafladda ayaana ahaa soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake islamarkaana loogu mahad celinayey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud soo magacaabistiisa ra-iisul wasaaraha dalka xafladdaasi aadka u agaasineyd ee caasimadda lagu qabtay ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane jeylaani nuur iikar xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumaddii kalsoonida baarlamaanka lumisay ee doctor cabdiweli uu hogaaminayey xildhibaano taliyaasha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan maamulka gobolka banaadir oo aan u kala harin xafladdaasi abaabulkeeda siyaasiyiin iyo marti sharaf kale kooxaha fanka oo ay hormuud u tahay kooxda qaranka ee waaberi ayaa kaalin muuqata ku lahaa damaashaadka xafladda lagu soo dhoweynayay ra-iisul wasaaraha dalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa markii ay madasha soo gaareen waxaa digrisalaan ku soo dhoweeyey xerta sheekh maxamuud celi oo uu ka tirsanaa ra-iisul wasaaraha dalka gudaha markii ay usii gudbeenna waxaa salan sharaf ay ka qaateen kooxda baambayda booliska soomaaliya oo qayb ka ahayd soo dhoweynta intaa kadib ayaa waxaa bilowday khudbadihii loogu tala galay munaasabadani guddoomiyaha gobolka banaadir mudane xasan maxamed xuseen muungaab ayaa soo dhoweeyey ka qaybgalayaasha oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda markaan annagana waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha soo dhowow muqdisho ku soo dhowow muqdisho oo nabad ah horumar la taaban karo oo dhinacyo fara badanna uu ka socdo dibudhis oo ka socdo xagga waddooyinka laamiyadii nalayntii magaalada dibudhiskii xarumihii dowladda amba xarumihii adeega bulshada sidii isbitaaladii isguulladii jaamacadihii muqdisho oo halkaana caawa ifaysee jidka warshadaana waxaan geliyohaynaa saddex boqol soddon iyo saddex nal ayaan usbuucu gidihiis ku dhammaystirhaynaa haddaan kala hadlaayo oo ah laamiga ugu dambeeyo sida ay badda daafteena u ifaysaa iyo geeska magaaladana u ifaysaa dibudhiskana uu socdaa xildhibaan cabdirashiid xidig oo ku hadlayey afka baarlamanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa uu ballan qaaday in baarlamaanku uu la shaqayn doono xukuumadda uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha cusub islamarkaana waxa uu ka codsaday mudane sharmaake in sanadka inta uusan dhammaan uu xukuumad soo magacaabo waxaan rabaa inaan idiin sheego haddaanu nahay golaha baarlamaanka inaannu mar walba ku shaqaynayno dareenka shacabka rabitaankooda iyo hogaamintooda madaxweynaha qaranku waajibaadkiisa waa gutay wuxuu soo magacaabay ra-iisul wasaare xildhibaanadu waajibaadkoodii waa guteen ra-iisul wasaarihii waa ansixiyeen shacabkii soomaaliyeedna waa soo dhoweeyey marka kubaddu waxay jirtaa hadda xagga ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha ayaa laga rabaa kubaddaasi inuu iska soo laado oo sanadka laba kun iyo iyo afar iyo toban inta aanu dhammaanin dalku uu xukuumad yeesho sababtoo ah dalku kama bixi karo wakhti ka khasaara saacad iyo daqiiqad iyo maalintoona siyaayaha xilka wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane cabdulaahi goodax barre ayaa waxa uu mahad celiyey madaxweynaha dalka soo magacaabistiisa ra-iisul wasaaraha isagoo ku hadlayay afka wasaaradda iyo qaybaha bulshada mudane madaxweyne anoo ku hadlaya magaca wasaaradda
gobollada iyo degmooyinka shucuubta deggan ee soomaaliyeed waxaan jecelahay in aan magacooda iyo magaca wasaaradda iyo keygaba intaba aan kaaga mahad celinno xulka lagu diirsaday wanaagsan ee aada wakhtiga kooban ku soo xushay ra-iisul wasaare dalka soomaaliya laga jecel yahay mudane cumar cabdirashiid marka xigto mudane madaxweyne waxaan jecelnahay caawo hortaada inaan uga mahad celinno ra-iisul wasaaraha aada soo magacaawday aqbalaadda uu aqbalay magacaabistaada ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa lagu soo dhoweeyey codbaahiyaha mahadnaq uu u jeediyey maamulka gobolka banaadir iyo bulshada qaybahooda kala duwan kadib waxa uu ballan qaaday in muqdisho uu ku soo celin doono sumcaddii ay lahayn jirtay laakiin waxaan idiin ballan qaadayaa anigu magaaladan si gaara ii taabanaysaa inta aan xilka hayo waxaan rajaynayaa insha allah inta aan hayo xilkaas in aan ku hogaamiyo dalka xasillooni siyaasadeed iyo annagoo adkaynayna amniga kala shaqayn doonana maamulka gobolka iyo doqa magaaladaba sidii magaaladan loo soo celin lahaa bilicdeedii magaaladan loogu soo celin lahaa ajaanibtii iyo soomaalidii ka tagta idin sidii mar kale u noqon lahayd muraayadda dalka ee adduunka o dhan laga fiirsado sidii xamar ee u noqon lahayd runtii caasimadaha adduunka ee lagu faano howl badan baa noo taalla haddii laa yidhaahdo waxaan rajaynayaa idinkana idinka codsanayaa inaad la shaqaysaan qaybaha kala duwan ee dowladda ugu horayso guddoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada dowladda qaranka ogaada xamar waa meesha marka soomaaliya wax laga sheegayo lagu jajgareeyo la yidhaahdo war xamar see tahay bilicdan inay soo noqotona inta u maqan waa inta meeshaan fadhida iyo inta ku nool madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambayntii soo xiray xafladdaasi soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha cusub waxaana uu kula dardaarmay bulshada qaybaheeda kala duwan oona ka codsaday inay la shaqeeyaan ra-iisul wasaaraha dalka
ra-iisul wasaaraha haddii aan la yidhaahdo culayska xaddigaa la eg ee aan saarnay dhammaanteen oo idinkuna aad ku bogaadiseen kuna soo dhowayseen caawa waxaa lagu soo dhoweeyey oad ku bogaadiseen horta waa culayska xaddigaas la eg marka qof kastoo soomaali ah oo muwaadina waxaa waajib nagu ah caawa idinkuna magaca dadka soomaalida aad ku ballan qaadeen baarlamaanku uu ballan qaaday oo maxaanku idhahdaa shacbigiina uu ballan qaaday annagoo anigoo madaxweynaha jamhuuriyaddan ballanqaadkaas aan ku dareeyay waxay tahay prime ministerka inaan la shaqayno culayska la wadaagno maxaanku idhahdaa dhibta iyo fikirka la wadaagno u fududaynana howlihiis haddii alla yidhaahdo li'anna guushiisu waa guusheenna dhammaanteen inaan guulaysanno waaye markuu prime ministerkeenna iyo xukuumadda uu keenaya ay guulaysato waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dulqaad badan inay muujiyaan samir badan inay muujiyaan dadku darajadu waa mas-uuliyad waa xil waa culays ma aha wax lagu faano ma aha hanti ma aha xoolo ma aha haddii aad xilkaas aad ku guulaysatana waa haybad haddii aad ku guuldarraysatana ayaduna waa haybad dhac sidaasoo kale axmed cali kaahiye s n t v magaalada muqdisho